Getachew Reda oo ah madaxweynihii hore ee gobolka Tigreega sidoo kalena ah la taliyaha arrimaha Bariga Afrika ee Abiy Axmed ayaa waraysi uu bixiyey waxa uu eedeymo ugu jeediyey maleeshiyaadka TPLF waxa uu sheegay in kooxdu ay ka ganacsato dahabka gobolka Tigreega islamarkaana ay ku kacaan falal ka dhan ah amniga Itoobiya waxa uu tilmaamay in la xisaabtanka madaxda dalkaasi noqdeen kuwo fashilmay iyadoo sidoo kale uu xusay in iibinta dadka Eritreyaanka dhaqaalo laga samayn jiray si loo maalgeliyo dagaalka saraakiil sarsare oo ka tirsan TPLF ayuu ku eedeeyey inay tan iyo xilligii dagaalka ku howlanaayeen ka ganacsiga dahabka ayna had iyo jeer ka shaqeeyaan sidii ay colaado uga abuuri lahaayeen dalka si ay u gurtaan kheyraadkiisa iyo abaabul looga soo horjeedo dowladda Itoobiya islamarkaana ay caawimaad ku kaabayeen kooxo taabacsan jabhadda Fano ee dagaalka kula jirta maamulka Abiy Axmed maamulka Abiy ayaa muddooyinkii u dambeeyay u muuqday kuwo khasaare baaxad leh oo ka soo gaaraya dagaalada kala kulmayay jabhadaha ka soo horjeeda ee ka dagaalamaya dalkaas waxayna weeraro badan oo laayaan ah kala kulmeen jabhadda TPLF oo dagaallo gaadmo ah ku qaaday xerooyin ay degganaayeen ciidamada Itoobiya halkaas oo ay ku dhiig bixiyeen saraakiil badan hubna kala wareegeen si kastaba xurguftan siyaasadeed ee u dhexaysa dowladda Itoobiya iyo jabhadda TPLF ayaa soo bilaabatay kadib markii uu xafiiska la wareegay Abiy Axmed